الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku dhex jirnaa weliba asmaada abwaabteedii waxaanan kuba jirnay weliba qeybtii ahayd bal magacay ruuxa loo bixiyo markii hore loo magacaaboo lagaba bedelo kolley asbaabta beddelka keenaysaana way kala duwantao mid magacan baaba magac xuna ama aan fiicnayn oon munaasib ahayn oo sidaasaa loo bedelaya mid isaga magacii baaba magaca dee ammaan iyo taskiyo ay kuba sugan tahay ay tahay oo taas baa iyadana dee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu barhkood uba bedelay saan dee horeba usoo aragnay bal umuurahaas ay noo socday ka wuxuu uhi musanifku baabu quraabin macnaa baabu taxwiili ismi quraabin wey magacaa quraab bedelitaankiisii la bedelaya ruux dee quraab laba yidhaaho oo dee magacii lagaba bedelayey wixii soo arooray kuba yimi ayuu baabkiisii yahay xadaثna mحamed بnu sinaan qaala xadaثna cabdالlahi بn الxaariث بn أbza qaala xadaثatnii أmii raaئdaة bint mslm can abiha qaala shahidtu mع النabiy slى الlaه عalيه وasلم xunayna bal cabdالlahi بn الxaariث bn أbza waa nin reer maka ah kollay atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaana kaba mid ah kitaabkan aan ahaynay aladabulmufraduun riwaayo ku leh oo waxa weeye isaga iyo cidda ka dambaysaaba weeyaan waa kitaabkeenanun dadkiisa iyo ruwaaddiisay ka mid yihiin ee kutubtan kale ee dee waxa weeyaan aan la eegno kitaabkan xagga rijaal ahaan iyo ruwaad ahaan riwaayo kuma laha xafn xajarna wuxuu kaba cabiraa ninkan maqbuul oo cibaaradiisaas wuxuu markaanu axaadiidta sidaasa lahayn meeshayna axaadiidtiisa ama waxaan warinayana cidi kuba raacday waatuu kaba cabiro haddii kale oo cidi aanay kuba raacin uu laba gooni noqdayna layin buu kaba cabira oo nin dabacsan ama dacfi kuba sugan yahay cibaaradaasuu kaba cabira hooyadiina raa'idatu bintu muslim iyadu waa taabiciyad laakiin iyaduna waa majhuula intaa wax dhaafsan oo lagaba garanayaa ma jirto aabbaheedse waa saxaabi isaguna xadiidkan imaka aan hayno leh iyad iyo aabbaheed iyo dee inankeedabana kollay kitaabkan bukhaari aladab ulmufrad ayuunbay riwaayo ku leeyihiin marka raa'idatu bintu muslimin waxaan leenahay waa dumarka majaahiisha qaaliban dumarkunayn waxa weeyaan dee ruwaadda ah ragga aada iyo aada ugaba badan ragga asbaabaha loo daciifiyaa way badan yihiinba barhkoodiina dacfigoodu waxa uu noqdaa kadib iyo been iyo waxyaalo lagu tuhmay oo kale haweeney ma jirto ruwaadda kaba midoo dee been lagu tuhmaye ama la leeyahy beenaalay ahayd iyo kadaabay ahayd taasi ma jirto ee in badan kolley waxaaba keentay jahaalo khaasatan dumarkaa hore oo dhan jahaalo xaalkooda lagaba jaahiliyo dee dumarkaa majaahiisha laguma tiriyo iyo dee bal umuurahaas ee iyagaasaan ragga ruuxdee ama jaanibkaa loogaba tegay been iyo been tuhumkeed iyo waxyaalahaasi iyo ay kuma jiraan habeen lahaweyne la yidhaha dee kole dii sanadkan ay kuma jirto oo wadaaca ama waa dadkii beenaale ahaayo xadiidkan la odhanayo sababteed baa mawduuc looguba odhanayaana ma jirto laakiin jaanibkaa kale jahalada ayaa badan wuxuu yidhi markaa ninkaas muslim shahidtu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisaan xaadiray xunaynan dagaalkii xunayn faqaala lii wuxuu igu yidhi masmuk magaca ayuu igu yidhi qultu waxaan idhi guraabun magacayga guraab baa la yidhaah qaala wuxuu ihi laa maysh magaca dee ruux ibnu aadam oo rabbi sharfay dee xayawaankaas dee in la magaciid loo bixiyo ma aha oo quraab waa tukihim haddaba meye magacaagu maaha quraabe bal ismuka muslimun magacaagu muslim weeye macnaa rasuulka ilaahay baa xadiidka dee waa xadiidka aan leenahay kol haddii jahaaladaasi ay kuba sugantayo dacfi jiro saa daraaddeed looba daciifinayo jahaaladan marka la eego raa'ida laakiin dee magaciisii oo quraab markii hore ahaa buu bedelay sida xadiidka imaka inoogaba soo aroortay wuxuu u bedelayna magacan aada u mudan ee ruuxa muslim dee muslim magacaasuu uga bedelay bal markaa quraab taxwiilkiina kollay magacyada rasuulka ilaahay bedele ma yara majmuuca isagoon sanadkeeda sheegin oo uu yidhaaho abu daa-uud asaaniiddeedii ikhtisaar baan ugaba tegay majmuucu uuriyaa markaa u yidhaha asaaniiddii ay kuwa soo arartay ikhtisaaroo dee kaniyo ay kaba mid yihiin kuwo kale oo dee ama aynu soo maray ama inooba dambeeyaba baabu shihaabin waa magaca shihaab iyo ama taxwiilkiisii isna waa bedelitaankiisii uni shihaab dee ruux la odhanayay oo la bedelay dee kollay hadduu shaksi rasuulka ilaahay ka bedelay magacuna uu kuba badnaa dad badan oo magaciiskaba sita filislaam way jireene bal shaksi ama cid uu kaba bedelay magacaas ayuu baabkan inooguba imanayo wuxuu uhi imaamku xadaثna cmr bn marsuq qaala xadaثna cimran الqaطan can qataadaةa can zuraaraةa bni أwfى can sacd bni hishaam can caaishaةa radي الlah canha dad kole waa dad inoo horeeyey sacd ibnu hishaamna aabihii hishaam ibnu caamir waa dee isaguna waan soo marray awowgii caamirna waaba dadkii uxud lagu dilay ayuu kaba mid ahayo saxaabadahae ansaareed haddaba sacd ibnu hisaga naftiisa dee waqtiyadii jihaadadii hindiya lagu dilay iyo malamakran iyo meelahaas ayaa dee halkaa shuhaad halkaasaa lagu dilay isagoo dagaalla kuba jira jihaad u joogeen wuxuu uhi sacd ibnu hishaam baa cayishu ka warinayaayo cayisha waxay tidhi dukira waxaa la hadal qaaday cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rajulu nin yuqaalu lahu lagu magacaabo shihaabun nin shihaab la yidhaaho ayaa rasuulka ilaahay lagu hadal qaaday agtiisa lagu xusay bal waa joogaa ninkii oo dee ninkaa magaciisa shihaab la yidhaah faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi bal anta hishaamun shihaab ma tihid waxaa tahay magacaagu hishaam weeye oo magacii shihaab buu bedelay uu hishaam uba bedelay bal waxaaba la yidhaahyo dee hishaam ibnu caamir waa nin saxaabiya hishaam awowgiina ama dee aabihii caamir ibnu umayana waa saxaabi isagu dee waxa weeyaan uxud laguba dilay hishaamka naftiisa waxaa la yidhaahaa magaciisu shihaab buu ahaa waaba suurtagal in isagaba yahay markaa kani in shihaab waxaa la odhanayey shihaab baa la odhanayay oo markaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh sida dee kutubta taraajumta ku sugan magaciisii buu bedelo hishaam buu u bixiyeyba markii horeba in sacadkan aabihii shihaab baa la odhanayay bal taas waa mid imika halkana nin ayaa cayasha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee baa magaciisa agtiisii lagu soo qaaday shihaabna waa la odhanayey markaa rasuulka ilaahay hishaabkii uu bedelay oo hishaam buu bedelay baabulcaasi weli waa inoo socotaa malaa baabkan baa qaybahaas iyo xaggii bedelitaankii walow dee waxyaalo kalena ay inoo dambeeyaan laakiin waa xadiid aynu hore usoo marray oo kale iyo ayma ay inoo dambeeyaan kolley waxyaala aynu barhkoodna iyadoo la bedeli soo ogaanayna ay yar uu soo celin doono ama riwaayaad kale uu inoo keeni doono alcaas waa magacan alcaasi dee kolkol alif iyo adiina waa gooyaan haddii imaka uu aanu aliftiiyo laamta lahayn waaba la goyn lahaa ee markan kalena kolkol sana way u timaadaa isagoo aliftiiyo laamtii leh magacani waa magac isna badnaa oo quraysh iyo dee qolooyin kaleba ay la bixi jireen alcaasi kollay daahirkiisiiyo ishtiqaaqiisuna sida daahirka ah waa inuu min alcusyaan yahay waa diidmo wax la diido taas oo kale dee iyagu kolkol agtoodii ammaan baabu ku ahaayo waa rawxaas dee in isagu leh waxa weeyaan dee qowlkiisa leh ee aan ahayn un ruux ciduu doonaba iskaba raaco maco ah taas baabay dee iyagu ujeeddadoodu ulaba jeedeenbo ama taase laakiin ba alcaasi way la bixi jireen aadna qoraysh waabay ugu badnaayeen laakiin markaan sharcigii eegno xaggii kale magacii oo dee mukhaalafo sharcigii la caasiyo oo la raa in la diido oo kaloon la raacin dee cusaadii ama ruuxii caasiga ahaa iyo waa kan faasiqii ahaa iyo dee bal waa ruuxa mu'minka ee muslimka ee toosan waa muqaabilkiibe in waa magac aan fiicnayn oon toosnayn marka iyaduna maxaa halkan noogba sugan bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo ruux magaca alcaasi ama caasi la odhanayay bedelay magaciisii iyo wixii u bedelay baan arki doonaa marka baabu taxwiili ismi alcaasi alcaasi magaca bedelitaankiisi la bedelayay eh dee wax ka fiican loo bedelayay taas buu baabkeedii yahay dee umuurihii rasuulka ilaahay bedelay magacyo ahaana intan kitaabka uu sheekhu qaybun buu warinayaa kuma dhammo baan leenahay intaa way kaba badan tahay xdثna مسdd qال xdثna يحyى بن سعيid عن زكريا qال xdثnii cاamir عن cabdاللahi بن مطيع qاaل samعtu مطيعا yquل snadku kolley waa dee xadiidkan صaحيixa mslimna sen waa ugu sugan yahay waa xadiiث صaحيiحo sanadkiisuna صaحيiح yahay yaحyaha iبن سacيid waa yaحya بن سacيid الqaطاn weeye زakriyuna waa زakrya بن abi zaaئdaho kolley aynu soo maray caamirkan uu yihi xadaanii caamiruna waa imaamkii shacbi weeyaan waa shacbi he maaha waa caamirkan bal صaxiixa muslim xadiidka markuu warinayay halkan waxaa ku sugnaa xadaanii shacbiyu oo shacbi baa kuba sugnaa waa laqabkii nisbadiisii aada uguba shuhuroobay ede magaciisa caamir bna sharaaxya la yidhah isaguna waa magac macruufo bal markaa caamirkanna waxaan leenahay waa shacbi cabdillaahi bnu mudiicna waa saxaabi yar oo de ama waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayuu dhashay waana loo keenay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi baa taas isaga looba keenay bal markaa cabdillaahi bnu mudiic wuxuu yihi haddaba aduu markii dambe de waa waqtiyo dambe waa saddexiyo toddobaatankii hijrada waxaa lala dilay saxaabigii ibnu zubayr waa markii dee xajaaj iyo uu maka muddada dheer ku xisaarinayay waa dadkii ibnu zubayr dee xisbigiisa iyo qeybtiisa ahaaba maalintaasna waayo markii horena xarre isaga qoraysh madaxu ah maalintii xarra oo waqtigaa dee toban sanadood kaba horeysay laakiin waqtigaas uu baxay oo wuxuu yimi markii dambe uu maka yimi adugu waqtigaa dambea la dilay cabdullaahi ibnu mudiic ibnu zubayr maciisa ayaa la dilay qaala wuxuu yihi markaa cabdullaahi ibnu mudiic samictu waxaan maqlay mudiican waa aabihii mudiic baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo samictu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo yowma fatxi makata maka maalinteedii maalintii maka la furtay laa yuqtalu qurashiyu sabra bacda اlyowmi ilaa ywmi اlqiyaamati naamudiic waa dee dadkii iyagu waxa weeyaan quraysheed ee islaamay waxaana inoo soo socota waa maxalushaahidku halkan buu noqon dee hadalkee mudiic rasuulka ilaahay baa u bixiyey magaciisa alcaasi buu ahaa ninkan ee mudiic rasuulka ilaahay baa u bixiyey oo magacii buu kaga bedelay ahaa kaa caasiga ah ee ku adeecaya rabbigii almudiic taas buu waxa weeye uba bixiyey haddaba maalintaas baan maqlay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo yihi laa yuqtalu lama dilayo qurashiyun ruux quraysha sabran waa sabri waa iyadoo gacanta lagu hayo sabrigu waa ruuxoo gacanta lagu hayo oo la dilo taas baa sabri la yidhahan dagaalkii dee iyo muwaajahadii ku dhiman eh iyadoo gacanta lagu hayo ruuxii oo la dilo sabrigu dee asabr alxabsi weeye waa ruux la hayo gacantii lagu hayo taa laba dilo bacda alyowmi maanta dabadeed ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama lama dilayo bal ibnu ahiir oo kale isagoo xadiidkan markuu istulqaabo ku warinaya laa tuqza makatu bacda hada alyowmna wuu la socday si wuxuu rasuulka ilaahay yidhi maka maanta dabadeed laguma soo duulayo ee lafdigan imaka adlaan eegno laa yuqtalu dee laado waa naafiya marka jumladu waa jumlo khabariye ah khabar marka ay noqotona rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh asaadiq almasduuq dee wixii khabar ahaan iyo uu sheegay sidiisuu noqda oo si uu kuba yimin buu u rumoobayn haddii kale waxay noqonaysaa hadalkii baa been isuba rogaya rasuulka ilaahina xaaladiisu taamay ahaynba dad aada u badan kolley dee waxaa laga yaabaa dee haddii taariikhdiiyo taas oo kale oo quraysh ahay oo dee sabri loo dilay iyadoo gacanta lagu hayo la dilayna kolley way iskaba badnaanayaan way iskaba badnaanayaan marka jumladu lafdigeedu khabar haba ahaadee macnaheedu waa inshaa'i weeye oo macnuu yaan la dilin weeyaan ruux quraysha maanta dabadeed sabir yaan laguma dilin oo dee waa dadkiiba la faraya taas markaa haddii dee la dilo iyagu ay khilaafaan waa wixii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi amray ama uu nahiyeye dee la khilaafayay unbay ka mid noqonaysaa taasi jumladu markaa xagga lafdiga khabar haba noqotee laakiin xagga macnaha waa inshaa'i taas weeye oo yaan la dilin maanta dabadeed ruux quraysha sabir iyo iyadoo lahayo taasoo kale aan laba dilinba xagga cibaarada kale ahayd ama jumlada kale laa tuqza makatu bacda hada lyomna la macnay noqonaysaa walow de aan leenahay ibnu ahiir iyo istulqaabihiisay kuba sugan tahay xadiidkana wuu raaciyey maka maanta dabadeed laguma soo duulayo iyaduna daahirku waa khabar ee waana lagu soo duulay oo bal ninkan waxa weeyaan xadiidka warinaya inankiisii baaba ahaa dadkaas waxa weeyaan laguma dilay iyadoo lasoo duulay intii inka horreysayna waxa weeyaan waa lagu soo duulay cahdigii yasiidkani waa cahdigii cabdilmalik oo kale intaa in ka dambaysayna waaba lagu duulay oo dad badan ay kuba dhinteen oo dee waxa weeyaan markii qaraamidooda nimankii la odhanayay saddex boqol iyo toddobiyo tobankii jirada soo galeen maalin tarwiya ayna cidi bixinba dadkii xujaajtii way soo wada hawdeen oo waxaa loo diyaar ahaa mino in loo baxo subaxdan bay kuwaa beriisteen oo marka aan dee waa laga yaabaa ruux shariida un waxa baxay janabaat albeyt iyo daakhilkiisa iyo ay samsamkii ka buuxiyeen oo meel kasta iyo fijaaja markay dadkii ku laayeen oo kale dee dad ilaahay unu ogyahay waa dadkaa xaj uba yimi waxyaalahaasi way dhaceenba markaa macnu markaa muxuu noqonayaa jumladu ina hadday khabari tahay umuurahaasi may dhaceene waa inshaayo yaan maka lagu soo duulin waa taa dee ilaahayba qur-aanka inuu beled aamina kaba dhigay taas weeye maalintaa nafteeda aan sheegayaa howlahaa baa la yidhi midda kuwa qaraamidada kaba mid ahaa oo lahaa balya muslim waa kaa waxa aqridaan dee taas oo kale waa beled aamina sotatani dhacayso midna markaa dadkii ka mid ahaa baaba de waxa weeye yidhi dee arrintu waxa weya waa idinku aamin kaba dhiga oo ujeeddadu ilaaliya amnigeedii iyo taas iyo waxyaalaha ilaaliya waad bal markaa waxaan leenahay macnuhuna taas waa inshaayo yaan lagu soo duulin ama iyada dee duulitaan waa dhacay cahdigoon dheeraynba waa lagu soo duulay laa yuqtalu qurashiyuhum sabran yo bacda alyowmi waa maanta dabadeed ilaa yowmi alqiyaama falam yudrik maxalushaahidku waa inoo dambeeyeen caasi bedelitaankiisii baan haynay falam yudrik ma soo gaadhin oo alislaama islaamnimada lafdiga muslim halkan wuxuu ahaa lam yakun aslama weeye ma islaamin dee waa soo gaadheen dad magacyadaa lihiye may islaamin weeyaane axadun axad min cusaati qurayshin quraysh nimankii cusaadooda macnaa waa nimankii magacan alcaasi lagu magacaabayay kaba mid ah hayru mudiicin mudiic mooyaane kaana ismuhu magaciisu wuxuu ahaa alcaasiya ayuu ahaa fasamaahu rasuulkii ilaahay baa ku magacaabay annabiyu sala allahu calayh wasalam mudiican mudiic buu ku magacaabay macnuu imanka halkan alcusaat horta waa jamcu caasin jamcu caasinna dee laba ah macnuu imanka yeelanayaa mid ahaan baana ka maqsuudka ah in caasigani uu sifo yahay baab sifaad yahay oo cusaadii waa kuwii dee xaqa iyo diinta iyo dee taadiidee rasuulkii ilaahay caasiyey waa sifo maha shaksiga magaciisii ee kuwii dee arrintoodu ahayd inay caas cisyaan laba yimaadaan mukhaalafo laba yimaadaan oo markaa la yidhaho baab sifo iyo ina waa san ku laqbeeye hore inta dambe in meesha uu yahay uun magacan min baabi asmaa'il aclaam weeye oo dadkii caasi lagu magacaabi jiray weeye magacan caasi lagu magacaabi jiray cid islaamtay may jirin oo ninkanayn macnuuna waa kaas maaha kufaartoodii kuwoodii madaxaadka kuwoodii in badan rasuulka ilaahay la dagaalamay kuwoodii iyagu hogaaminayeyba juyuushtoodii bal taas hogaaminayey ee wixii dagaaladii ku dhintay ama intii dee waxaweyaan qabla fatxi maka iyo dhintay mooyaane dhammaan way wada islaameen oo qoraysh kufaartoodii iyo sanaadi nimankii kufrigoodu bal dee ku hogaaminaya kufriguba way islaameen oo lama laha markaas raggii cisyaanka iyo mukhaalafada la yimi ee qureysheed cidi kama islaamin oo ninkan ahayn taa maclum markaa may islaamin raggaasi ee laakiin ninkan mudiic waxaa la odhanaya alcaas bnu markaa aswad baa la odhanaya waa nin reer bani cadiy oo quraysh oo cumar bn khadaab ya isla reer ahaayeen alcaas bn اlaswad ayaa la odhanayay isaga uu islaamay rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu calayhina magaciisii bedelay alcaasi oo mudiic ku magacaabay mudiic ku magacaabay laakiin ama wixii kale magacan lahaa magacoodii baa mala adigoo cidi kama islaamin allahuma nin baa lasoo naqliya deesan imaam nawowiya raximah llahu tacaala xadiidkan markii uu sharxayay uu yihaa waa saxaabigii shahiirka abujandal ina suhayl ibnu camrin waayo waa dee nin isagana la dhibay markii dambena kole xataa rasuulka ilaahayna maalintii xudaybiya heshiiska intii la saxay dabadeed isagoo xidhxidhan uu yimid dee soo baxsaday laakiin quyuudiisii wato oo haddana wuu celiyey markii dambena waa kii isagayo dee kaba soo baxay xeebtay iska degeen madiine ma iman isagii abubasiir iyo ilaa rasuulka ilaahay dee shardigaasi intuu buray lasoo gelinayay ninkaas baa waxay yidhahdeen magaciisu alcaasi buu ahaa laakiin dee kunyadiisan abujandal baa ka qaalib noqotay ku shuurowdo malaa looma aqoono kaa imika halkan lagama soo reebinoo isagana magaciis taas bay idhahaan ee bal waxa weeyaan dadkii iyagu magacan alcaasi lahaa ee quraysheed may islaamin waxaa ka islaamay ninkan mudiic markii dambe rasuulka ilaahay uba bixiyo magaciisii bedelay alcaasi mudiic uba bedelay kaana ismuhu alcaasiya fasamaahu nabiyu sala اllahu alayh wasalama mudiican baabu man dacaa saaxibahu fayaqtasiru wayanqusu min ismihi shay-an hadakani baabu bayaani man ama bal wuxuu u baabaysan yahay wixii kuba yimi ama caddaynteed daca shaksigii u yeedhay saaxibow ruuxii saaxibkiisa ahaayo fayaqtasiru markaa ikhtisaarsaday magaciisa magacii baan u dhammayn magacii buu wax ka gooyey sadee tarkhiim oo kale oo fayaqtasiru markaa ikhtisaarsanaya intuu saaxibkii u yeedhay magacii oo wayanqusu nuqsaaminaya min ismihi magaciisa shay-an wax ka nuqsaaminaya bal taas wixii kuba yimi de kole iska jaais weeye watana culimadan dee naxwadu markaa kutubtooda naxwada inay baab ay baabu tarkhiim kolley dee nidaha iyo dhawaaqun buu galaa baabu tarkhiim ay yidhaahaan uu kaba mid yahay oo dee markaa kolley shuruudiyo waxyaalo leh asmaadana wax dee biduuni shardin lagu tarkhiimiyo iyo wax dee shuruud ay u eegaan taasba way jirtaa oo xagga marka la eego tirada xuruufta iyo siduu kuba imanayo lafdiga tarkhiimna macnuhu waa atarqiiq wa talyiin asalka luqada laakiin isilaaxa waa iyadoo dee ismigii wax laga gooyo ama xuruuftiisii khaasatan kuwa dambe bal markaa taasoo dee waa baab dhan oo in umuurihiisa lah oo in shuruuddiisa iyo dee halkaa naxwada lagaba hadlo tarkhiim kolleyna waa noocan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u laba imanayay ee asmaada inoo soo socotee bal taas baa jirto aan leenaho waa wax dee iska jira uno ismigii oo aan laba dhammayn se dee bal matalan caaishatu oo ismigii ahay oo inoo soo socdo rasuulku yaa caaishu yidhi ta'dii buu gooye welibana waxyaalaha asmaada ku dhammaato dee ta'daas ama markaa kuba dhammaato noocaasi iyadoo shuruud la-aan iyo daab iyadoo wax kale loo eegin waa wax la tarkhiimiyo oo iyadoo waxba ma laha laakiin wixii aan ta'daa lahayn dee imaka halkan kaba maqan ayaa tarkhiimka ay shuruudo dhowra ay uba tiriyaan marka la tarkhiiminayo ee bal haddaba taas oo waxa weeya waa arrinkaasi waa jawaaskii iyo banaanida ay taasi banaan tahay xadaثna abulyamani qaala xadaثna shucaybun can الzuhriyi qaala xadaثanii abu salamata abu salamata bn cabdiraxmaan bn cawfiya ana caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi yaa caaishu yaa caaishu buu yihi oo ta'dii buu gooyey halkuu yaa caaishatu ka odhan laha ismigii waa kan xarafkuu kaba tegey ee dee waxa maqana waa ta'dii ismigiina waxaa laga dhigay inuu sidan kuba dhanyo waa tan la damiyey oo dee kolley waxa weeye bal markaa taas markaasan dee laba luqoo dee in wixii maqnaa la milicsanaya iyo inaan la milicsanahayn baa labadu wada yimaadaanoo xarakada kolley taasi ay kala raacaan iyo caaisho haadakani jibriilu jibriil weeye yaqra-u xaal u aqriayo calayki korkaaga assalaam asalaam macnaa caaisha ayaa rasuulka ilaahay dee kamay dheerayn rasuulka ilaahay baa la hadlay maxalu shaahidku waa intan halkuu yaa caaishatu ka odhan la ayuu yaa caaishu yihi oo ay ka sugantay rasuulka ilaahay isagoo dee abu hurayra isagaaba u bixiye waa la yidhaaha bal maalan isagoo halka dee iyo abaa hurayrata abaa hirin oo kan abaa hirin oo kale iyo bal haddaba iyo caaisho muxuu yihi waa manqabo weynoo caaisha leedahay waa jibriil baa halkan taaganoo ku salaamaya yaqra-u calayki salaama wuxuu aqriyayaa korkaaga salaam buu ku aqriyaya qaalat waxay tidhi caaisha wacalayhi asalaam waraxmat ullah salaami korkiisa aato dee iyadu imika lamay khidaamin waayo ma aragto uma muuqdo hadalkiisana ma maqlayso iyada rasuulka ilaahay agtiisa hadduu xaadir yahay iyada qaa'ibinbuu u yahay markaasoo may odhan wa calayka asalaam ya jibriil eh rasuul waatan wacalayhi salaam korkiisa salaami ha ahaato iyo waraxmatullaahi oo de haddii imaka lagu soo gaadhsiiyo o la idhaha hebel baa kusoo salaamayey de hadduu isana asalaamu calaykum buu kusoo yidhi radintu waa halkeed waa lagugu leeyahay oo weliba waxay leeyihin waa calalfor iyo markaas de waxa weeyaan laakiin de si jawaabta iyo waxaa lamida waraaqda lagu soo qoray dee salaamta kuba qoran tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi adigu waad ku dhawaaqaysaa radintii waad ku dhawaaqaysaa laakiin dee ruuxa kaa maqan wacalayhi salaam san oo kale waxa weeyaan ruuxii qaa'ibka ahaa ee kolkolna waa la raaciyaa ruuxan salaamta kuu sidaya isagii oo calayka wacalayhi salaam waraxmat ullaahi bal xadiidkan duruqdiisa qaarkood halkan dee nusqooyinka adabulmufrad oo dhan ma dhicinba waxa weeyaan oo duruqda xadiidka qaarkood oo ziyaado ahayd oo markaa kuba sugnayd oo calayka wacalayhi salaam inay tidhi xaafid xajar walow yidhaaho de xadiidkan duruqdiisa man arag iyadoo inay caaisha anhaa raddat cala nabiyi sala allahu alayh wasalam wala dee meeshan axmed bay kuba suganta markaasu maana istixbaarsan eh alayhi calayka wacalayhi salaam oo dee ruuxii oba salaamta ku keenay na jawaabtii calayka wacalayhi salaam waa nasaa xadiidka way noogaba timi waa dariiq saxiixana wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi kolley malaa riwaayaadka qaarkood nusqooyinka iyadana adabka may dhicine wabarakaatu anigana bayn qowseyn bay taallaayo kolley dee saxiixada in saxiixuladab mufrad waa cibaaradii dhacdaye kolley laakiin nusqooyinka maqduudka waxa may dhicin wacalayhi asalaam waraxmat ullahi lakiin dee riwaayaadka xadiidka barhkood ayay wabarakaatuna inay gaadhay ay kuba sugnayd bawey saasay tidhi qaalat waxay tihi caaisha wahuwa yara maa laa ara de waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi waslaam daxdi wuxuu arkayaa waxaanan arkahaynba oo dee jibriil ba kale jibriil baa halkan oo ku salaamayo isagu u arkaya iyaduse uma muuqdo jibriil iyagoo jooga ayuu waxyigu imanayo arkaya rasuulka ilaah waxyigii lagu soo dejinayo xaalkiisu isbedelay haddana ciddan waxyiga kusoo dejinaysa iyo dhawaaqa rasuulka ilaahay maqlayo qur-aankii lagu dul aqriyayay taasoo kale lagu soo dejinaya iyagu may maqlayn taasoo kale oo qeybunbu u wada ahaa aataarta haba arkeen hana garanayeen marka rasuulka ilaahay loo soo waxyoonaye haddaa waxay tihi markaa yara maa la araa waxaan u arkayaa waxaanan arkayn kolley bukhaari oo kale iyo xadiidka dee way wariyeen iyo bal halkan eh waxaa kuba sugnaydba isaga yara maa laa nara ama waxa weeye waxaanan arkahayn ayuu isagu arkaya ama tara maa laa nara bal imanka maxalushaahidku waa halkee iyo caaisho kolley halkana fadiilo weyn baa caaisho ugu sugano inuu jibriil salaamay taas waxaa fadiilada la wadaagsanayso bal dee kasii saraysana waxa weeye oo khadiija bintu khuwaylid um lmuminiin oo iyadana iyadoo rasuulka ilaahay sharaabiyo wuxu soo wada jibriili waatan waxa weeye khadiija soo socoto dee waxaa weel sidaasay kuusii daaye dee salaam gaadhsii dee waa min rabbiha iyo de iyo anigaba iga gaadhsii iguna bishaaree aqal jannada ahoo laa sakhaba min qasabin laa sakhaba fiihi walaa nasab oo bal matalan taas iyada dee salaam xataa rabbigeed subxaanaه watacaala waana fadli weyn oo dee kolley labada dumarkaee ummuhaat lmuminiin uguba fadliga badnaa laba manqabo waaweyn oo leeyihin weeye hasii kala weynaadeenba maxalushaadku ya caaisha wey xadaثna mحamed بن cqبة qال xadaثna mحamed بن ibrahim alyashkuriy الbصriي qال xadaثatnii jadتي um kulum um kulhumi bint humamata أnaha qadimat xaajaة xagga bal sanadkan maxamed ibnu cuqba maxamed ibnu cuqba ibnu harim ayaa la yidhaha awowgii waa harim waayo nin kaleo aanu awow ay ku kala duwan yihin oo bukhaari laakiin saxiixiisiya kuba sugan kani adabkunbuu kuba sugan yahay meel kale inoogumaba sugna taas weeye kolley qolooyin kala duwan way daciifiyaanba oo ay kaba mid yihiin labadii abu xaatim iyo abu zurca iyo ibnu xibaan laakiin hiqaadkiisu ku sheegay xaafima wuxuu yidhah waa nin saduuqo laakiin akhdaadiisu ay badan tahay khaasatan markaa wax warinayo caashiro ah kitaabkeedan riwaayo kuba leh maxamed ibnu ibraahim alyashkuri waa nin atbaacu taabiciintii isagu xaafidna kaba cabiro inuu yahay haamina ama qoladii sideedaad ee ruwaadda waa taabi atbaacu taabiciinta kuwoodii dhexo maqbuul laah ibnu xibbaanna hiqaadkiisu kusoo arooriyaa isna waa kitaabkeenan aladab lmufraduun ayaydi haddii la eegana waa haweeney taabiciyada oo bukhaari kitaabkeenan kaba wariyey ee kolley iyaduna kitaabkeenan xadiidkan unbay iyaduba ku leedahay bal iyo dee maxamed ibraahimankeedaas marka ayatayo xadiidkan unbay leeyihin kitaabka xadiid kale uguma dambeeyo bal markaa taasba weeye haddaba haweeneyda umu kulhuum bintu thumaama kolleyna wuxuu kaba dhigaa isagu xaafid maqbuulaha kaba cabire dumarka majaahiisha ah ayuu kuba daraa imaamkii dahabiye annahaa qadimat way timi xaajatan iyadoo dee xaalay tahay mid soo xajtay xaj bay uba timi dee madiinana markaa way soo martay markaasaa waxa weeyaan oo waxay timi iyadoo xaaje ah oo fa ina akhaaha walaalkeeda almukhaariqa waa nin ay walaaliyee laakiin riwaaya sow meelahan kuma laha waa dikriganu hadalqaadkanu ibnu humaamata ayaa qaala yidhi udkhulii waxaad u gashaa waa la arkaa waa la socdeen laakiin isagii uma gelaya iyadu waa dumaro way u gelaysaa calaa caaishata caaisha wasaliiha waxaad weydiisaa can cuثmaan bni cafaana waa waqtigii dee cuثmaan khilaafadiisa akhirkeedii dadkii iyagu dee waxa weeyaan fidnada dee iyagu markaa markii bilaabayeen hadallada ay bilaabeen iyo dacniga gobolladay kasoo bilaabeen ay wulaadiisa iyo isaga iyo dacniyayaanay markii dabar marka hore waxay ku bilaabeen dadkii isagu gobollada u joogay inay dacniyaan iyo wulaadiisa iyo dadkaa uu magacaabay de markii dambena arrinta waata isaga gaadhay inay isagiiba dacniyaan oy caayaan oy wax kaba sheegaan dee arrintuna taa kumay joogsana waa tii dilkiisiiba ku dambeysay halkaasna fidnad aan dee awdmini un joogsanay ay bilaabantay kaba bilaabantay haddaba waxaad weydiisaa buu yidhi intaad cahasho u gasho cusmaan ibnu cafaan weydiiyo xaalkiisa fa ina annaasa dadku qad agharuu way badiyeen fiihi ay fii cusmaano cindanaa agtayada oo waxa weeya waa xagga shatmi iyo wax ka sheeg iyo dacnin ayay badiyeen waana markaa hadda khaliifo waa nool yahay bal arrinkiisa weydiin qaalat umu kulhuum baa waxay tihi fadakaltu calayha waan usoo galay faqultu waxaan ihi bacdu baniki de waa um lmu'miniin dadkii muslimiintana waa inamadeedii weeye haddaba inamadaada iyo dee awlaadaada barhkood yuqri'uki salaama salaam buu kusoo kugu aqriy ku salaamaya oo salaam buu kuu soo diray fariin salaaneed bay u siday wayasaluki waana walaalkeed mukhaariqa wuxuu ku weydiinayaa bacdigaasi salaam buu ku salaamayaa waxaanu ku weydiinayaa can cuثmaan bni cafaan bal cuثmaan bni cafaan ka waran xaalkiisa iyo arrintiisa qaalat markaa waxaa tihi caaisha waa tan eeg waa khidaabka eeg yuqri'uki salaama ma tidhi maxay caaisha tidhi wacalayhi الsalaam waraxmat ullah salaamtii bay qaaday waa ruuxii dee ay salaamta uga siday iyo fariintii salaamta markii lasoo gaadhsiiyay iyadna qaado waxay tidhi korkiisa bacdigaas salaamta ii soo diray isna salaami korkiisa haato iyo waraxmat ullaahi qaalat markaa waxay tidhi caaisha iyadoo haddana ka jawaabaysa in caaisha dee hadalkan ah cuثmaan ama ana anugu haddaan caaisho ahay fa ashaddu waxaan caddaynaya aan qiraya calaa anii anigu ra'aytu inaan arkay cuثmaana cuثmaan ibnu cafaan fii hada lbeyt waa aqalkeedii ay joogtay rasuulka ilaahay baa joogay markaasuu la fadhiyay isaguna fii laylatin habeen qaa'idatin kulul alqayd waa shiddat lxarba qayd laba yidhaahaa waa kulaylku markuu aada u badan yahay haddaba habeen kululaydo waqti xagaayo de dhulkaasna waa dhul aada u kulul eh ayaan waxa weeye aqalkan kuba arkay walxaal waa nebiy laahi nebigii ilaahayna sala allahu alayhi wasalam iyo dee nebigii ilaahay taasna uu isaguna joogo oo jibriilu yuuxaa ilayhi jibriilna uu soo waxyoonaya macnaa eg aqalkuu fadhiyey rasuulka ilaahay baa jooga salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa rasuulka ilaahayna waqtigaa waxyi baa kuba yimi oo dee jibriil baa usoo waxyoonaya oo aahaartii iyo wixii laguba arki jiray markaa waxyigu uu ku yimaado ayaa rasuulka ilaahay kaba muuqday cusmaanna waa fadhiyaa haddaba markii dee waxyigii dhammaaday rasuulka ilaahayna dee waa taasoo uu xifdiyey wixii loo soo waxyooday waa arintay aragtay waa tane waa nebiyo waxaan anigu qirayaabay leeday inaan cusmaan arkay fii hada albeyti iyadoo rasuulka ilaahay joogo jibriil usoo waxyoonayo walxala nebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu yadribu uu garaacayo oo kafa aw katifa bna cafaana biyadi ina cafaan waa cuhmaane garabkiisa ama kafkiisa saa gacantiisa ugu dhufanayo uu leeyahay uktub cuhmo ama cuhma de haddii aynu markaa ismigii wixii ka dambeeyaan sugaynay waa halkan maxalushaahid ku eeg ismigii baa la gooyey oo halkuu cuhmaan rasuulka ilaahay kaba ahaan oo ka odhan lahaa ayuu aliftiiyo nuuntiiba waa gooyo uktub qor waa waxan aan kuu yeedhinayo waa waxyigii markaa soo degay waa qur-aankii markaa soo degay cuhma cuhmaanow yaa cuhmaana dee xarfunidiina waa xadfan yahay cuhmaanow qor waxyiga taasaan anigu u joogay bay leedoon arkay famaa kaana allahu ilaahay ma ahaanin yunzilu mid dejiya tilka manzilata waa cuhmaan mansiladaas min nebiyihi sala allahu calayh wasalam bal mansilada rasuulka ilaahay xaggiisa ilaahay ma noqon mid dejiya shaksi ilaa rajula nin uun mooye calayhi kariiman caleyhi agtiisa kariim ku ah sharaf iyo martabo weyn ku leh waxay leedahay dee martabada ay inuu waxyi qori jiray rasuulka ilaahay waxyigiiba uuba qori jiray taasi waa manzilo aada iyo aada u sarreysa marka nin aan dee ilaahay agtiisa kariim ku ahayn oon sharaf iyo qiimo iyo manzilo iyo qadar weyn aan kuba lahayn ilaahay arrinkaas ee nasiibkiisa kama dhigeen halkaasna ma dejiyeenba martabadaa weyn baabuu kuba sugnaa manziladaa weyn buu rasuulka ilahi agtiisa uu kuba lahaaba eh faman saba bna cafaana ina cafaan ninka caaya ama lacnada salaftiba kuba yimi facaleyhi lacnatullahi ka isaga lacnada iyo ilaahay lacnadiisu korkiisa aba ato in lacnado maaha caymu mudan waa saxaabi jaliila manziladaa weyn buu leeyahay ruuxaan ilaahay agtiisa kariim ku ahayna manziladaa ilaahay ma dhigeen halkaa muu dhigeene ruuxa de waana kuwii finada waday un waa kuwii iyagu markaa dad aan hagaagsanayn oo de waa kuwa markii dambeba dhiiggiisii isagii banaystay ama dilay haddaba kacaynkaase waxaa samaynaya allaha lacna lacnada ilaahay korkiisa haba ahaato faman saba bna cafaana facaleyhi lacnat ullahi dee kolley shaksi mucayanana maaha lacnadu walow dee ruux aan la ogeyn gaalnimo inuu ku dhintay in la lacnadaa aanay banaanayn bal rasuulka ilaahay xayawaan in la lacnado uu diiday marka aanu ruuxa mucayan ahayn waa lacnada mucayanka ruuxa aanu mucayan ahayn ee sifo iyo wasfi ay tahay qur-aankaba lacnatullaahi cala alkaadibiin oo ay kuba sugantaho haddii la idhaaho kaa daalimka ama daalimiinta ilaahay ha lacnado kaadibiinta alla ha lacnado waxyaalaha caynkaasa yada taasi shay jaa-isa weeye imankana shaksi gaara may magacaabin shaksi gaar oo mucayanana maaha waa wasfi ciddii waxaa samaysay ibnu cafaan cayda de waxa weeyaan ee shatminaysa iyagoo og mansiladaasiiye inuu yahay axad alcasha dee dadkii jannada loogu bishaareeyey mid kaba mida uu yahay kaa lacnada ilaahay korkiisa haba ahaato maxalushaahidka imanka xadiidku waa tan imanka aan leenahay lafdigan ah uktub cuhma oo rasuulka ilaahay ikhtisaariyey magaciisii oo qeyb kaga tegey bal baabkaasna waa inoo dhamaato bal waxaan leenahay dee waaba waata aan leenahay qeyb ama nooc iyo baab anwaa abwaabta kutubta naxwada kamid oo baabu tarkhiim la yidhaah baa jiro umuurahan iyo wixii dawaabideeda ay culimaduna ay kuba soo aroori ay ku soo arooriyaan oo de marka cuhmaan iyo baabkan oo kale yahay inuu dee kolley saddex xaraf ka siyaadsan yahay ismiguna uu calam yahay iyo waxyaalay u shardiyaan laakiin markuu ta leeyahay ta'daa hada looguma joogsado caaisha iyo wixii laba midkahaa ee ta ku dhammaanaya taasi iyadu qeydba uma yeelaan waa la tarkhiimin karaa bay yidhaahaan waa la goynaya dee wixii marka dambe icraabtiisiiyo waxaa uu noqonayana iyo sida loola tacaamulaya xarafkan dambeyn markii hore ugu dambeyn ee imaka noqday kelimadii ka ugu dambeeya markaa sida loola tacaamulayana dee kutubta halkaa ama baabkaas inooguba wada sugan yahay baan leno marka waa arrin dee ah tarkhiibkan iyo umuurahaasi wax dee macruufo luqadii carbeedna macruufka rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh halkanun maahe meelo kalena u isticmaalay baabu man ismuhu zaxmun wuxuu u baabaysan yahay bal ruuxa magaciisu zaxmi yahay iyo bedelidiitaa la bedelayay kolley xadiid buu inoo soo wadaa aynu soo marnay aan inagaba dheerayn kolley waxaan filayaa holi de waa laga yaabaaba afartan xadiid bay uma dhexeeya kan iyo halkii aan horan kuba soo marray waa xadiidkii bashiir ibn lkhasaasiya waana xadiidkan imakaba markaa laqbay doonaa une wixii yeer jira un maxalushaahidku waa inuu rasuulka ilaahay magacan oo zaxmi ahaa uu bedelay magac kale uu kuba bedelay waa taxwiilkii markaa ismoona xadaثna sulaymaan bnu xarbin qaala xadaثana اlأswad bnu shaybaana kolley sulaymaan unbaa halkaa sanadka ka bedelaayo nin kale kuba sugnaayo aswadiyo inta ka dambaysa waa sanadkeenu soo aragnay qaala wuxuu uhi xadaثana khaalid bnu shumayrin malaa markii hore aniga sumayr baa ii taalay khaalid ibnu sumayr halkan aysan ii taallaa qaarkaa kutubta luqa taraajimta labaduba way yimaadaane laakiin halkaa horeba dee si aan soo nidhi id markaas ahayd waa sumayr anigay shumayr ii taallaa se dee kutubta taraajimta way dhacday siana way dhacday labaduba way dhaceene khaalid ibnu sumayr horena aniga waxaa imat isaa sumayr baa ii taallay halkaa hore oo xadiidku markii u dee inoo soo maray toddoba boqol iyo shan iyo todobaatankii weeye ma dheere qaala wuxuu yihi markaa khaalid ibnu sumayr xadathanii bashiir bnu nahiikin kolley nuhayk baa ii taalay maka halkaa horena waa ii taalay laakiin dee magaciisu waa nuunta waa la fadxiya waa ismi mukabaran leeda xadathanii bashiir bnu nahiikin qaala ata nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa yimi bal xadiidkan horeynu usoo maray inagamana dheerayn laftigiisa waa kaa raqamkan inoo sheegaye toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan baynu kusoo aragnay markaa lafdi baynu soo halkan imika sanadkiisan iyo sanadkaa hore haddaan isu yar eegno lafdigaa hore wuxuu ahaa can bashiir ibni nahiikin can bashiirin wa kaana ismuhu zaxma bna macbadin fahaajara ila nabiyi salى اllahu alayه wasalam faqaala masm bal waa cibaaradayn hore usoo aragnay bashiir ibnu nahika xadiidka wuxuu ka warinayay nin kaleoo bashiir la yidhaah laakiin markii hore la odhan jiray zaxma ibnu macbad la odhan jiray rasuulka ilaahi uu soo hijroodo oo rasuulka ilaahi magaciisii weydiiyey halkan laakiin kolley nuskadayda waa sidaa dhacday markan eego fadlullaahi samed matnigiisan iyo mukhtasar uu leeyaho nin maxamed axmed daaxun la yidhaah leeyahay oo isaguna madbacaysan iyo nusqooyin waxaa dhacay san imaka iguba sugan oo xadathanii bashiir bnu nahiikin qaala ata nabiyu sala allahu alay wasalam faqaala masmku daahirkuna muxuu noqonayaa bashiir ibnu nahik baa xadiidkii warinaya isagaa yidhi rasuulkii ilaahay baa yimi markaasuu yihi magacaa dee daahirkiina waxaa wala odhanaya bashiir buu laba hadlayaa arrinkuna taas maaha waa ta dhacday baabal nusqooyinkaas laakiin nusqooyinka makhduudka barhkood baa dhacay halkan xadathanii bashiir bnu nahiikin ataa bashiirun halkan bedelka ata nebiya dee bedelkeeda ataa bashiirun annabiya sala allahu calayh wasalam nusqa in kuwan dee madbacaysanana waxaan kuba arkay iyadoo uu leeyahayba xadathanii bashiir qaala xadathanii halkan isaguna xadathanii bashiirun bal calaa kulli xaalin waxaan leenahay bashiir ibnu nahik xadiidkan wuxuu ka warinayaa bashiir ibnu macbad qaaladan imika ku xigtana qaa'ilkeedu waxa weeya waa bashiir ibnu macbad ama bashiir ibnu lkhasaasiya san horeba usoo maray bashiir ibnu nahik waa nin taabiciya ninka saxaabigaee rasuulka ilaahay magaciisana bedelay uu la hadlayaana waa bashiir ibnu macbad sa aynu soo maray waana ninka marka hore zaxmi laba odhanayay qaaladan xadiidkana sanadkiisa waxba inqadaco kuma sugna wax nusqooyinka ka dhacun baa leeda kolley dee nusqooyinka qaarkoodna ay kaba duwayin san nooguma sugan inta badan cibaaradan labadiinaba waan eego dee ha kuba sugnaadeenoo isku mid aan ahaane bal waxaan leeyahay xadathanii bashiir ibnu nahikin ayaa waxa weeye dee bal markaa can bashiir ibni macbad oo qaala wuxuu ihi bashiir ibnu macbad oo bashiir ibnu macbad baa yidhi weeye tan maaha bashiir ibnu nahikin oo odhanayo ata nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi oo ama bashiir sida lafdiga aan leenahay bashiir baaba rasuulka ilaahay dee waa markuu soo hijrooday fa qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay isagoo la hadlaya bashiir ibnu macbad oo magaciisa zaxmi la odhanayay masmuka magaca isna waa markuu soo hijroodayba qaala wuxuu yihi zaxmun magacayga zaxmi baa la yidhaahaa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxu uhi bal anta bashiir magacaaga zaxmi maahe bashiir baa tahay isagaa markaasu magacii bedelay fabaynamaa bashiir ibnu macbad oo zaxmima la odhan jiray waana ninkan bashiir ibnu lkhasaasiya saxaabigaa laba yidhaaho ayaa markaa yidhi xadiidkana waa ti aynu soo maray alfaadatii ka duwan ina sanadkiiba wax isbedeleene ayaa imaka halkan nooguba sugane wuxuu uhi fabaynamaa waqti ana anigu umaashi aan la socdo annabiya sala allahu calayh wasalam anuu rasuulka ilaahay dee laba socda oo markaa rasuulka ilahay buu laba socday markaa hore halkaa taa bedelkeeda waxaynu soo maray baynamaa ana amshi umaashidana waan soo qaaday anigoo rasuulka ilaahay la socday ziyaadada imaka halkana inoogumay sugnayd markii hore faqaala wuxu uhi ya bna alkhasaasiyati khasaasiye inankeedii waa ayaydii baa la yidhi ama ixdaa jadaatii baa la yidhaha waa ayaydii oo loo nisbeeyey ama ixdaa jadaati humun barhkood baa yidhaha waa hooyadii laakiin xaafid maxajariga taa iyada way diidaan ina khasaasiyow ma asbaxta tanqimu cala allahi markaa tanqimu cala allah ma maxaad asbaxta ahaatay adigu tanqimu dee mid qoonsanayo inkirayo halkan cala allahi ilaahay korkii waxaa bal meesha kaa maqan eed imaka dee dhibsanayso eed ilaahay kuba inkirayso eed ama ku qoonsanaysaa muxuu yahay waagu kuguba barya amaad ahaatay waayo nicmo weyn baa ilaahay kuguba nicmeeyo mujeedadu ma wax imaka halkan aada leedahay waxaasaa iga maqan waxaasaa dee ama taas oo kale oo ayaa jira asbaxta waxaad ahaatay mansiladan baad kuma sugan tahay tumaashii mid la soconaya rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm adigaa rasuulka ilaahay baad la socotaa mansiladaasaad gaadhay agtiisiisaasaad uga dhowdahay waxaasaa ilaahay kuguma nicmeeye bal waxa aada qoonsanayseed inkiraysa markaas maante ama aada leedahay waxaasi waa iga dhimaya ama waxaasi ima roono oo kale muxuu yahay qultu waxaan ihi biabi anta wa ummi ay aftiika biabi anta wa ummi ma anqibu cala اllahi shaya wax aan anigu imaka halkan inkirayo on qoonsanayo ama aan isleeya waa kaa dhimaya ama maad helin oo ilaahay xaggi taasi ma jirto kullu khayrin kulla khayrin khayr dhammaantii qad asabta waan asiiba khayr dhammaantii waan helay saasuu ku yihi rasuulka ilahi ugu jaabay intaas waa inaan riwaayadeedni hore la socon faataa rasuulka ilaahay wuxuu maray calaa qubuuri lmushrikiina niman gaalaa xabaalahood faqaala wuxuu yihi laqad sabaqa haaulaa'i khayra kaiira laqad sabaqa waxaa dhaafay macnaa fatom weeye haaulaa'i kuwan khayran kaiiran oo waxa weeyaan waxaa dee iyaga ka sabqa iyaga ay kaba horeeyeen oo dee kuwani ay iyaga ay seegeen oonay la kulmin khayran kaiiran khayr badan weeye oo laqad sabaqa macnaa way ka horeeyeen oo haaulaa'i kuwani oo waxay ka horeeyeen khayran kaiiran khayr badan oo macnuhu waxa weeyaanun khayr aad iyo aad u badan ayaa kuwan dhaafay taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yihi kolley markaa hore laqad sabaqa haaulaahi khayrun kaiirun oo aan kusoo fasirnay iyadoo la rafciyata dambe oo waxaa dee faatahum baan kusoo fasirnay imaka halkan aniga xarakada baadaan iskaba soconno waa caadi khayran kaiiran halkii khayrun kaiirun bedelkeede kuwani waxay ka horeeyeen weeye oo ay ka horeeyeen bay kaba sabqeen khayr badan oo de waa khayrkii islaamnimo ay kaba hor dhinteen inay sooba gaadhin uma ataa wuxuu maray haddana rasuulka ilaahi calaa qubuuri lmuslimiina muslimiinta xabaalahoodii oo faqaala wuxuu ihi laqad adraka way haleeleen waa dad muslimiintaayoo fi lislaam dhintay xabaalahood buu maray laqad adraka haaulaahi kuwani khayran kaiiran khayr badan bay kuwana haleeleen oy gaadheen faidaa waaba rajulu wuxuu baaba rasuulka ilaahay arkoo kusoo kadiyey nin calayhi korkiisa sibtiyataani laba kabood oo maasa ay korkiisa in macnaa xidhan oo yamshi soconaya bayna alqubuuri xabaalo dhexdoodu kabaha la dhex socday faqaala wuxuu uhi yaa saaxiba sibtiyatayni dee waa magaciisii mahayn wuxuu ugu yeedhay arrinkan labadaa kabood ee maaskaa sibtina waa ta aan soo sheegnay oo hore aan xadiidka usoo sharaxnay waxyaalaha kuma sugana imaka kuma laabmaya laqbadaa waxaan ahayn labada kabood ee maaskaa ninka lahow alqa sibtiyatayka waayo xabaalihii baabuu dul socday oo kale waxa weeyaan labadaadan kabood ee maaskaa tuur fakhalacan caleyh kabiib oo halkii iskagaba saaray waaba isagoo u diiday inuu xabaalaha la dul socdo kabahan uu xidhan yahay markaasuu fakhalacan caleyh maxalushaahidku imaka halkan waxa weeyaan markaa hore baab kalu isagu inooguma baabaysnaayo baab walow deena baabkuba baabu qowli rajuli lirajuli waylaka taas bay ahaydba ayuu axaadiisteedii kaba mid ahaa ama iyada halkan waa magacan zaxmiya ninkan laguma magacaabiyo rasuulka ilaahay bedelay inay baabkii asmaadan joognaan xadaثna سacيid بن maنصuuri qaala xadaثna cubaydالlahi بn iyaadi can abihi qaala samictu layla imraأaةa bashiiri تxadiثu can bashiir bn اlkhaصaaصiyati bal cubaydullaahi bnu iyaad ayaa xadiidkan warinaya abu saliil alkufi qoomkiisa caaqilkii qoomkiisana waa ahaa waana nin bal waxa weeye kolley aimo kala duwani ay yidhaaheen waa hiqo waana nin markaa taabiciintii ama atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaad kaba mida aabihiina iyaad ibnu laqiid baa la yidhaha isagu waa nin hiqa isaguna oo taabiciya ninka iyaad ibnu laqiid baa markaa hadalka wata oo hadalka odhanaya kolley dee waxa weeyaan bukhaari iyo muslim iyo abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i bukhaari waa adabkiisa ee muslim waa kitaabkiisa iyo abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-iba waxbay ka wariyeen labadoodabe qaala wuxuu yihi markaa iyaad ibnu laqiid samictu layla laylan maqlay imra'ata bashiirin tuxadiu waa hawe bashiirkan imakaan hayne haweenaydiisii oo saxaabiyad weeyaane magaceeda layla la odhanayay waxaana yidhaaha amba magaceedu jahdama ayuu ahaayo rasuulka ilaahay baa u bedelay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh magacan layla magaceedii uba bedelo waa say yidhaahaan ee barhkoodna jahdama iyo labay ka kala dhigaan xaafid maxajarna taqriibkiisa calaamada kitaabkan tirmidi ee shamaailka shamaailka tirmidi ayuunbuu ramsigiisii siiye oo kamuu soo qaadinba ma ishaarin in kitaabkan aladab lmufrad ay kuba sugantahay waana tan kuba sugan bal taasba weeye waayo halkaasna iyaadkan unbaa kaba warinayo waxabay ku leeday halkanna waa tan aan hayno halkan riwaaye imakama timi noo soo socotaa ma jirte laakiin waa sifadan tuxadiu haddaba way warramaysa can bashir ibn اlkhasaasiyati wakana ismuhu magaciisa ama kana ismuhu magaciisa ama kana ismuhu zaxman weeye magaciisu zaxmi buu ahaa fasamaahu nabiyu salى اllahu alayه wasalam bashiira de waa tan imakaan kaba soo maxnay baabu barata bara waa magaca bara shalayna waa ti aynu kuma soo jirnay inuu rasuulka ilaahay bedelay laakiin waa haweeney kaleo dumarkii aynu soo maray ahaynee bara la odhanayay waayo zaynab bintu jaxshin iyo zaynab bintu abi salamiya baynu soo maray bare in la odhanayo rasuulka ilaahay labadaba zaynab uba bixiyey imanka waa dumar kale oo laakiin ma aan magacii zaynab ubu bixina magac kale uba bixiyey magacoodna bara ayuu ahaa sababta loo bedelayaana waa arrintaan shalayba kaba soo warlan oo dee taskiyo waa ti waa kii rasuulka ilaahayba u lahaa ilaahay baa ruuxa ahlalbiri minkum ama iyo dee tii faajirada iyo tabaarada ah bariga ah ilaah baan kala og haysteskiyeeninaba xadaثana markaa taas bal magaca bd taxwiilkiisii qaala xadaثana qabisaةu qaala xadaثana sufyaanu wa sufyaan thawri can moxamed ibn cabdiلرaحmaan mawla ali طalxata waa nin iqaho kitaabkeenan iyo kutubta kale oo dhanba ku wada sugan oo minasadisa can quraybin can ibni cabaasin ana sma juwayriyata juwayriya bint اlxaaris uma اlmuminiin magaceedu wuxuu akaan ahaa barata bare ayuu ahaa saasaa laguma magacaabayay fasamaaha nabiyu salى اllahu عalayh wasalama juwayriyata juwayriya u bixiyo iyada cilada uu bedelay magacani magac xun maaha ee waa noocan taskiyadan uu xambaarsan yahay oo halkan baabay xataa xadiidka muslim iyo markay wariyeen riwaayaadka qaarkood maxaa la socday inuu naci jirayba rasuulka ila idhaha kharaja min cindi bara oo dee si wuxuu berigiiba ka dhex baxay baradii agteed buu kaba soo baxay taas oo kale iyo macnaha waa waxaan shalay baa ti aynu adigu macnaha soo aragnay w xadaثna cمر بن marزuq qal xadaثna شhuعbaة عan caطاء بn abi maymunaةa عan abi raafici عan abi hurayraةa qaala kaana smu maymunata maymuuna magaceedu wuxuu aha waa maymuuna bint اxaariث barata iyadna bara la odhanayo fasamaaha rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh kuba magacaabay wuxuu ku magacaabayba maymunata fasamaaha nabiyu salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu ku magacaabay maymunata maymuna ayuu ku magacaabay marka waxaan aragnaa iyadoo zaynab bintu jaxshin iyo zaynab bintu abi salama baray ahaayeenoo zaynab buu u bedelay juwayriye bint اlxaariث baray ahayd oo juwayriya ku magacaabay maymuna xadiidkan sida inooguba sugan dee magaceedu baru ahaa maymuna u bixiyo de macna maha un inuu dhammaan barooyinkii zaynab u wada bixiyey waa magacyadan kala duwan buu u bixiyey laakiin waxaa ka wada dhexeeya magaca bare inuu bedelay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh baabu aflax waa magaca aflax iyo wixii kuba yimi bal taas ayuu baabkiisii yahay oo magac dee isaguna macno iyo bal xambaarsan waana taa shalaytaan soo sheegayay oo ah magacyo fiican oo latifo bay dadka addoomahoodii ay u bixin jireen carabi aflax iyo rabaax iyo yasaar iyo najiix iyo raashid iyo waxyaalo sidaasoo dee magacyo adigu halkay inamadooda xarbi iyo muro iyo shihaab iyo jabro iyo waxyaalo caynkaasoo adag ama quraabkan iyo waxaan ay uba bixinayeen inamadooda xasni iyo waa waxyaalo adag oo qallafsanuun haddaba bal magaca iyo wixii kuba yimi kolley waxay isu kan yar daba socon doontee bal qeyb maan kaadhayna xadaثna cمر بن xفs qال xadaثna abي qال xadaثna اأعmش qال xadaثna abو سفyاn عan jaaبiri عan النaبiي صلى الlaه عليه وsلم qال أنه qال in cishta haddaad noolaado nahaytu waan u diidi ummatii ummadayda in sha allah an yusamiya inuu magacaabo axaduhum axadkood dee waladkiisa ama ghulaamkiisa ama wax laga mida barakata baraka ku magacaabo wa naafica naaficu ku magacaabo wa aflaxa aflax walaa adri qaala raaficun inuu raafic yidhi inum halkan walaa adri qaala naaficun am la halkan buu leeyahay anigu ma ogiya halkan baaba shaki uun in dee halkan ay aniga raafic baa i taale lakiin lafdiga abi daawuud ee xadiisku dee wuxuu ahaa naafic oo kale inuu naafic ku jirayo in kale waa shaki raawigii shakiye yuqaalu markaa sababtan uu rasuulka ilaahay uu doonayay inuu u nahiye maxay ahayd yuqaalu waxaa la odhanayaa haahunaa barakatu war baraka halkan ma jooga fa yuqaalu waxaa la odhan layse haahunaa baraka halkan kumaba sugnaa marka waxaa dhici karta dee ruuxii oo intuu cid yimi guribaabuu yimi u yihi baraka ma joogaayo maybaal inuu halkan tadayur yimaado baasaysi iyo sharaysiyo si wax barakaba aanu la kulmahayn oo kale halkan ruuxu waa dee kolkol waxyaalo kala duwan ay iska sharaysan jireen oy baasaysan jireen xataa hadal la maqlayana haba noqotee ayaa iyaga kuba dhowaa haddaba wuxuu diidaya rasuulka ilaahi waxyaalaha dhici karta ictiqaad xumo u keeni karta inuu ruuxu tadayuro inuu si wuxuu idhaha barakadiiba aanay jirin oy kaba guurtay ama arrintan ay tilmaamaysa baraka la-aan si aanay taasi u dhicin oo dadka aan tadayurka iyo waxaasi qalbigooda ugu soo dhicin ayuu doonay magacyada caynkanana iyada in layskaba daayo inuu nahiyo laakiin imaka halkanina waxaa inoogaba sugan inaanu dee uu ku hamiyey un bal xadiid kalea inoo dambeeya faqubida nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa ruuxdiisii la qabtay walam yanha can dalik dee arrinkaasna nahyigii uu ku doonayey muu fulin muu nahiyin xdثna المakiy qal xadثna بن jurayji عan abi الزubayr samca anahu samica jaaبir بn cabdالlahi yaqul araada النabiyu slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu doonay an yanhaa inuu u diido dadka an yusama in lagu magacaabo wax biyaclى وbbarakata وanaaficin وayasaarin وaflaxa وanaxwi dalika uma sakata ee waana magacyo jiray oo badnaa markaasuu haddana ka aamusay bacdu intii intaa ka dambeysay canaa asmaada nahyigeediibuu kaba aamusayo falam yaqul shay-an waxba ma odhan bal adigu waxa weeyaan kolley ciladu waa ta aan soo sheegnay waxaa jirta in jaabir ibnu cabdillaahi wuxuu xadiidka inoo sheegayaa rasuulka ilaahay inuu doonay uunay laakiin aanu fulin laakiin waxaa saxiixa muslim kuba sugan xadiida samurat bnu jundub xadiidkiisiina oo xadiida saxiixa ah inuu rasuulka ilaahay nahiyeyba oo yihi ha ku magacaabina oo hala bixina magaca aflax iyo naafic iyo barake iyo kuwa hala bixinoo nahyi iyo saar iyo afar bay ahaayeen kuwa hala bixino labada xadiidna meel buu ku wada wariyey muslim oo kale marka macnuhu waxa weeya dee jaabir isagu intanun buu xifdiyey wixii ogaano waa kaas nahyina muu ogaamo jirine laakiin saxaabi kale baa rasuulka ilaahay nahyigiisaas walow culimadu nahyigan litansiih ay kaba dhigeen taas waxa weeye inoogaba sheegay arrinkuna waxa weeyaan sida xadiidkaa samuuraba kuba sugan dee ruuxii waagu imanayaa su-aashanuu la imanayaa naafic meeshii ma joogaa ma aflax markaasaa lagu odhanayaa maya oo waxaa dhici karta halkaa markaa inuu halkan dee tafaa-ul xun uu tafaa-ushado ama sharaysto danigaa xumi uu galo haddaba si aan waxyaalahaas waasadani dariica aanay uga dhicin magacyada caynkaasaa la bixina iska daaya markaa nahyigu waa jiraa yaanu dee xad taxriimba gaadhinba waa jiraa baan leenahay falam yaqul shay-an oo xadiidkaa kale saxiix muslim baa inoo cadaynaya baabu rabaaxin wallahu subxaana watacaala calaa alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka